waxaa maanta dil qisaasa lagu fuliyey nin askariga hore laascaanood ugu dilay askariga kale gacan ku-dhiglaha la qisaase oo la odhan jiray maxamuud iila aadan seed ayaa la toogtay kadib markii ay ku heshiyeen labada beelood oo ay ka soo jeedeen askartaasi waxaana la caddeeyey in saddex iyo tobanka bishan horraanteedii uu magaalada laascaanood oo ku dilay askari ay ka wada tirsanaayeen ciidanka asluubta ee somalilan uuna ku dhaawacay qof shacaba qisaastan ayaa waxay ka dhacday deegaanka ballahare ee gobolka sool waxaana goobjoog ahaa cuqaal iyo waxgarad waxayna sheegeen labadaasi beelood inay doonayaan sidii nabadda loo xoojin lahaa iyagoona si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii nabadda loo xoojin lahaa bulshaduna ay u noqon lahaayeen kuwo nabad ku wada nool maamulka gobolka sool ayaan weli ka hadlin askarigan loo qisaasay askariga kale oo ay ka wada tirsanaayeen ciidanka ay ku heshiiyeen beelahaasi inay isu dhiibaan lana qisaaso cabdikariim nolol v o a magaalada laascanood